أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى الثاني أن يقول الله أكبر في القيام الثاني الركن الثاني ركن اللبات أركان الصلاة كمدة أن يقول وإن يراه قفك تكني الله أكبر وإن يراه في القيام استاق الدحديس وإن كيراه الله أكبر أركانتي ولي وحن كل حجرنا صلاة أركانتي دي وحن سوق هذا hal rugni aanuyan soo qaadanay rugnigaas oo ah anniya in la niyeysto rugnigii labaad ayuu dooni sheekhu raximah ullahu tacaala halkan inuu ka bilaabo rugniga labaad qofku markuu tukanayo waa inuu yidhaaho allaahu akbar isagoo taagan isagoo taagan inuu allaahu akbar yidhaaho waajib allaahu akbartaas marka xigmada loo jideeyey oo salaaddii in lagu xirto allaahu akbar xigmada loo jideeyey waxaa weye waa istixdaar almusalli qofka tukanaya inuu soo xaadirsado cadamata man tahaya-a likhidmatihi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u diyaar garoobay khidmadiisa iyo cibaadadiisa allaha weyninkiisa kow marka horeba qalbigiisa inuu ku dhaco ilaahay weyninkiisa allahu akbar sidaasaa yacni loo jideeyey in salaada marka horeba lagu bilaabo waalwuquufi bayna yadayhi ilaahay hortiisa subxaanahu wa tacaala joogsiga uu joogsanayo waa inuu qofku mar walbaba uu xaadirsado oo qalbiga uu ku qabto liyamtaliya liyamtali'a qofku si uu uga buuxsamo haybatan haybad kow waxaa la rabaa haybadda ilaahayba qofka qalbigiisii in marka horeba ay ka buuxsanto fayakshaca qofku haddii haybadda ilaahay qalbigiisa uu ka buuxiyo waxaa arrinkaa ka dhalanaya inuu khushuuco waa khushuucaha wayaxdura qalbuhu qalbigiisuna waa xaadiri wa taskuna jawaarixuhu xibnihiisuna way xasilayaan oo xibnihiisu ma samaynayaan cabas iyo cayaar cayaar ma samaynayaan xibnihiisu maadaama qalbigiisii laga buuxiyey haybadda ilaahay marka xigmadda salaada lagu bilaabayo allahu akbar waa in haybadda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo cadamada ilaahay qofka qalbigiisa ay ka buuxsanto walaa yaduru ma dhibayo takhallulu yasiirin takhallulu yasiirin kala dhexgal yar dhib ma laha takhallulu yasiiri wasfin tilmaan yar kala dhexgalkeedii dhib ma laha tilmaantaasoo lilaahi ilaahay u sugnaatay tacaala ku dhahayo labada eray ee allaahu iyo akbar hadduu qofku tilmaan ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamihiisa ka mida uu allaahudii iyo akbartii uu soo dhexgeliyo tilmaantaasina aysan ahayn tilmaan badan ee tilmaan yar ay tahay dhib ma laha oo tusaale ahaan maxaa ka mida waxaa ka mida qofku tusaale ahaan hadduu yidhaaho allaahu caza wajalla akbar labadaa erayuu soo dhexgeliyey allaahudii akbar dhexdoodii wuxuu soo dhexgeliyey laba eray oo ka mida tilmaamaha ilaahay oo wuxuu yidhi allaahu caza wajalla akbaru ayuu taasi dhib ma lahan laakiin haddii tilmaamuhu labadaa eray ay ka sii bataan oo tusaale ahaan wuxuu yidhi allaahu laa ilaaha ilaa huwa akbaru ma ansaxayso taas allaahu laa ilaaha ilaa huwa akbaru maxaa imanaya yacni waa cibaaro dawiilow waa wasfi dawiil waa cibaaro dheerow cibaaradu haddii ay dheeraato oo allaahudii akbaru inta u dhexeeya haddii wax badan ay yihiin ama wax dheer ay yihiin ma ansaxayo taas walaa yaduru ma dhibayo takhallulu yasiiri wasfin tilmaan yar kala dhexgalkeedii ma dhibayso tilmaantaasoo lilaahi ilaahay u sugnaatay tacaala ku dhahayo aw amase sukuutin aw yasiiri sukuutin ama aamus yar ayaa kala dhex galay allaahudii akbartii intii u dhexaysay wax yaruu aamusay biqadri saktati tanafus aamuskii qofku uu ku neefsan lahaa oo kale allaahu markuu yidhi wax yaruu neefsaday ka bacdii wuxuu yidhi akbar aamuskaas yar oo soo kala dhex galay dhib ma lahan isaguna wayutarjimu alcaajizu qofkii ka caajisay inuu allahu akbar ereygaas carabi ahaan uu ugu dhawaaqo qofkii ka caajisay oo garan waayey allahu akbar qofkaasi wuu fasiran karaa wuu fasiran karaah wuu tarjuman karaa biayi lugatin luqo kasta ayuu ku tarjuman karaah uu ku fasiran karaa luqadaasoo shaa uu doono yacni qofkan waa la karsiin waayo allahu akbartii wuu ka caajisay si kasta haddii la yeelay waa la karsiin waayey labadii eray allahu akbar waa qof cajaminimadii ku fogaaday yacni cujmadii iyo cajaminimadii ayaa qofkan la fogaatay haddii qofkii la karsiin waayo labadan eray allahu iyo akbar qofka sharcigu wuxuu u baneeyey inuu biayi luqatin uu ku fasiran karo luqadii u fudud ayuu ku tarjuman karaa oo uu ku fasiran karaa oo tusaale ahaan qofku hadduu luqada soomaaliga oo kale uu yacni ku tarjumanayo wuxuu leeyahay ilaaha weynin badan ayuu leeyahay haddii la karsiin waayo allahu akbartii si kasta haddii la yeelo waa la karsiin waayo muxuu leeyahay marka ilaaha weynin badan yacni badantaas waxaa lagu tarjumi ismu tafdiilka ah ereygan akbar akbar waa ismu tafdiil marka ma ku tarjumayo ilaaha weyn ma ku tarjumanaye ilaaha weynin badan ayuu ilaahay ayaa weynin badan leannahu ereyga akbar waa ismu tafdiil wayutarjimu alcaajisu qofkii ka caajisay inuu labadan eray ku dhawaaqo wuu fasiran karaa biayi luqatin luqo kasta oo shaa uu doono ayuu ku fasiran karaa wayajibu waxaana waajibaya tacallumuhu shaksigaas barashadiisu waajibu shaksiga allahu akbar ka caajisay inuu barto ereyga allahu akbar waajibu walow bisafari waa in qadara calayhi hadduu awood u leeyahay inuu barto inuu qofku bartaahi waajibu walow bisafari safarba walow kaana tacalumu barashadu haba noqoto bisafari safar waxbarashadaas ereygan allahu akbar haba ku kallifto inuu magaalo kale oo u safro ilaa danihiisa adduunyaba waa u safri jiray masaalixdiisa iyo xawaa'ijtiisa adduunyaba waa u safri jiray erey markaa rugni min arkaani salaad hadduu magaaladiisii xataa wax ku bara uu waayo inuu u safraahi waajib wey walow bisafari libeledin aakhara wa in bacuda magaalo kale u safray xataa magaaladaasi haba fogaato hadday doonto laakin yushtaradu an yastadiicahu laakiin waxaa shardi ah inuu safarkaas uu qofku awoodi karo shardi wa yu-akhiru qofku dib waa u dhigaa wujuuban si waajib weeye inuu dib u dhigo asalaata salaadii inuu dib u dhigo waajib can awali lwaqti haddii dib u dhigiddana ulajeedada laga leeyahay maaha in waktigii laga saaray waktiga lagama saarayo can awali lwaqti waktiga awalkiisii yacni waqtulfadiilihii inuu salaada dib uga dhigaahi waajibka litacallumi liajli tacallumi waxbarasho darteed inuu soo barto ereygii allahu akbar ereygii allahu akbar inuu barto darteed inuu waktu fadiilihii xoogaa uu salaada dib uga dhigo waa waajib in rajaahu hadduu rajo ka leeyahay inuu waktiga ku baran karo fiihi fi lwaqti inta salaada waktigeedii uu baaqi yahay hadduu rajo ka leeyahay inuu allahu akbartii barto inuu waktulfadiilihii xoogaa dib uga dhigo waa waajib waajib wey waktulfadiilihii in dib uga dhigo xataa laa yabqaa ilaa uusan ka baaqi noqon ilaa maa yasacuhaa bimuqadimaatiha maca muqadimaatiha ilaa wakti salaadii uu isleeyahay allayleh afartii ragco bisaa waktigii ka dhiman ilaa heerkaas inuu gaarsiiyo waa waajib ilaa uu ka baranayo wayushtaradu waxaa la shardiyaa ismaacu nafsihi shaksiga musalliga ah ee tukanaya naftiisii naftiisa maqashiinteedii ayaa la sharday attakbiira ereyga takbiirta inuu naftiisa maqashiiyo waa shardi waajib yacni qofku markuu salaada uu xidhanayo oo uu leeyahay allahu akbar markuu leeyahay ugu yaraan waa inuu asagu ismaqashiiyo waajib ugu yaraan inuu naftiisa maqashiiyo oo waxa uu ku dhawaaqayo dhegihiisa uu ku maqlayo waajib in kaana saxiixa asamci waa hadduu maqalkiisu caafimaad qabo qof dhagoole hadduusan ahayn oo maqalkiisu uu caafimaad qabo allahu akbarta inuu maqlayo shardi wey hadduusan maqlin ka waran ereyga allahu akbar yacni waana qof caafimaad qaba oo dhegihiisa ay u caafimaad qabaan allahu akbar si tartiibuu u yiri sidii qof qalbiga ka akrinaya oo kale sidii qof qalbiga ka akrinaya oo kale aada u hoos uu yidhi xataa isagii isma maqlay ma ansaxayso taas ma ansaxayso inuu qofku ismaqashiyo shardi walaa caarida cindahu min laqadin wax caaridahoo kusoo dariyana qofka agtiisa aysan ka jirin oo min laqadin buuq qaylo ow kayrihi ama qaylo kayrkeeda wax qaylo iyo sawaxan agtiisa ka celinaya inuu ismaqashiyana ma jiraan wax u diidaya inuu ismaqashiyana ma jiraan waa inuu markaa ismaqashiyo wakadaa sidaas oo kale waxaa la mid a oo inuu ismaqashiyo ay waajib tahay alqiraa'atu aqrintii faatixadii iyo ataxiyaadkii waajibka ahaa inuu ismaqashiyo waa waajib faatixada inuu ismaqashiyo waajib waxaa kaloo la mid a ataxiyaadka isaguna arkaanu salaad ka mid a waa atashahud alakhiir kan hore isaga sunnawo ataxiyaadka ugu dambeeya isagana inuu ismaqashiyo shardigu wasaa'iru aladkaari adkaarta baaqigeedii inuu ismaqashiyana waa la mid waa waajib adkaarta dhan alqowliya waa adkaarta qowliyada ka tashahudi alakhiir ataxiyaadka ugu dambeeya wasalaami salaamo naqsigii kuwaasa adkaarta loola jeeda adkaarta saasaa loola jeeda wakadaa sidaas oo kale alqiraa'atu qiradiina waa la mid wasaa'iru larkaani adkaari maaha arkaan wasaa'iru larkaani arkaanta baaqigeedana waa la mid alarkaan alqowliya loola jeeda arkaanta qowliyada ah ee waajibka ah dhammaan inuu ismaqashiyana waajiba maxaa ka mid a arkaanta qowliyada ka tashahudi alakhiiri waasalaam ataxiyaadka ugu dambeeya salaamo naqsigii arkaanta qowliga dhammaan inuu ismaqashiiyo waajib athaaliثu alruknu thaaliثu rukniga saddexaad alqiyaamu istaag salaada waajibkaa in istaag lagu tukado waa waajib istaaggaasoo fi lfardi salaada faradkaa dhexdeeda ahaaday istaaggaasoo lilqaadiri qofka awoodana u sugnaaday qofku hadduusan awoodin oo xanuunsan yahay ama uu jiisba yahay ousan istaagi karin dee fadhiguu isaga tukan markaa hadduu xanuunsan yahay ama waa qof curyaan ah markaa fadhiguu isaga tukan amaa qofkii wax aafaa aysan jirin iyo wax daruuro ah oo ku kalifaya inuu fadhi ku tukado aysan jirin in salaadii istaag uu ku tukado waajib weeyo salaadaha waajibka ah wa yushtaradu waxaa la shardiyaa nasbu faqaari dahrihi dhabarkiisa lafihiisa lafahaas taagiddooda shardigu lafaha dhabarku si qumaatiya inay u taagan yihiin shardigu amaa isagoo awood u leh hadduu xoogaa isi soo galoolo waa istaaggii istaagga waxaa la doonayaa lafaha dhabarku inay siman yihiin oo si qumaatiya uu istaago waajibu amaa hadduu xoogaa isi soo galoolo oo sidan uu isku soo galoolo oo sidaa faatixadii uu ku akriyo isagoo isoo galoolaya lafihii aysan taagnayn uu issoo galoolay saasuu faatixadii ku akriyay ma ansaxayso salaadaas salaadaas ma ansaxayso inuu qumaati u istaago oo lafaha dhabarka uu taajiyo waajib fain lam yaqdir hadduusan awood u lahayn bimacnaa cala alqiyaam istaaggii caadiga ahaa awood uma laha ilaa munxaniyan inuu foorarsado maahane istaaggii qumaatiga ahaa hadduusan awood u lahayn waqafa wuu iska istaagaa munxaniyan xaaloya isagoo foorara isagoo xoogaa dhinac dhinacsan usoo foorara saas unbuu awooda istaaggiisa dhanba waa foorar waa dadka xoogaa yacni meeshan dhabarka tuurta iyo ama dhibaatada iyo xanuunka iyo cudurradu ay dhabarka ka galeen oo dhabarka ka jabay oo kale dadka dhabarka ka jabay oo saan xoogaa ah sidiisuu isaga tukan aafi musiiba iska haysata imtixaana haysta sidiisuu u tukan fain lam yaqdir hadduusan awood u lahayn cala alqiyaam istaaggii hadduusan awood u lahayn waqafa wuu istaagaa munxaniyan xaaluyaha isagoo foorara foorarkiisu isaga tukan fain lam yaqdir hadduusan awood u lahayn cala alqiyaami fi lfardi salaaddii waajibka ahayd inuu istaag ku tukado awood uma laha salaaddii waajibka ahayd inuu istaag ku tukado awood uma laha bian laxiqatu mashaqatun shadiida hadduu istaagan ku tukan yidhaaho dhibaato adag ayaa gaaraysa oo haleelaysa waa ku dhibtoonaa istaag oo laa tuxtamalu dhibaato aan la xamili karin wey fi lcaada caadi ahaan dhibaato aan la xamili karin ayuu la kulmayaa hadduu isku dayo inuu istaago ka dowraani ra'si raakibi safiina qofkii doonta saarnaa madaxiisoo wareegaya oo kale yani jahwareera ku dhacay waa wareera qof dooni saaran hadduu is yihaaho istaagga isku day wareera ku dhacay wareerkaasoo kale uu ka baqi haddii cilladaas oo kale ay jirto wareer uu ka baqi ama waa qof xanuunsanay ama waa qof iska curyaana hadduusan awood u lahayn qacada waa iska fadhiisanaa markaas waa qof doonin saaran oo madax wareer ka baqay ama waaba xanuunsan yahay ama waa qof iska curyaana intaasoo dhan qacadda waa iska fadhiisanaa qof kayfa shaaa markuu fadhiisanayana suu doono habkuu doono u fadhiisan karaa habkuu doono ayuu fadhiisan karaa yani fadhi lagu shardinayo iyo kayfiye lagu shardinayo laleeyahay kayfiyadaa iyo qaabka haddaadan u fadhiisan salaadii waxba kama jiraan laleeyahay ma jirto suu doono u fadhiisan kara waa lilkhabari saxiix xadiiskii saxiixa wuxuu ahaa fain lam tastadic haddaadan awood u lahayn ay ilqiyaama istaaga faqaacida adoo fadhiya salaadii tuko qaacadda wuu iska fadhiistaa kayfa shaaa suu doono fadhigu isaga tukan xaalatu rukuuc haddii la jawaabona qofkaa yani fadhiga ku tukanaya salaadihii waajibka ahaa oo cudurdaarku ku dhacay xaalatu rukuuc haddii la gaaro seeyeel qacadda wuu fadhiistaa wa rakaca wuuna rukuucaa muxaadiyan xaaluu yahay mid qaabishiinay jabhatahu wejigiisii qaabishiinay qudaama rukbatayhi labadiisa jilib hortooda isagoo wejiga ku beegayo ku aadinaya ayuu rukuucay bimacnaa ulajeedada laga leeyahay waxaw qofkii la yidhi fadhiha ku tukado oo cudurdaarku uu yeeshay see u rukuuci wuxuu ku yidhi sheekhu wuxuu u rukuucahay markuu rukuucayo waa inuu wejigiisa ku beego qudaama rukbatayhi labadiisa jilib hortooda waa inuu ku beego labada jilib hortooda waa inuu ku aadiyo wejigiisa markuu rukuucayo yacni maxaa la diidi qofkii fadhigii ku tukan wax yaru un qoorta saan soo yidhi yacni wejigii kuma beegna labada jilib hortooda kuma beegna xaguu ku beegan yahay wejigii wax yar hadduu saan yidhaha calooshuu ku beegan yahay wax yar hadduu saan yidhaaho calooshuu ku beegan lama rabo waxaa la doonaya inuu xoogaa issoo dheereeyo oo labada jilib hortooda inuu wejigu ku beegan yahay shardi min shuruudi salaadka waa inuu yacni waa biqadri istidaacati intuu awood u leeyahay intaasu walafdalu sida weliba sii fadli badan sida sii fiican oo fadli badan an yuxaadiya waa inuu qaabilo maxalla sujuudihi sujuuddiisa maxalkiisa sida sii fiican waa inuu yacni qaabilo meeshii uu ku sujuudi lahaa sida fiican waa inuu wejiga meesha uu ku sujuudi lahaa halkaa waa inuu qaabishiyo meesha uu ku sujuudi lahaa halkaa waa inuu qaabishiyo sida ugu fiican wey oo ugu fadliga badan wey fain lam yaqdir hadduusan fadhigii awoodin fadhigii nafsaddiisii ma awoodo qofkan ildajaca uu iska jiifsadaa calaa janbihi dhinaciisa ayuu isaga jiiftaa dhinac dhinac ayuu isaga jiifsaa oo hadduu fadhigii awoodi waayo qofkan waalaymanu waaljanbu alaymanu dhinaca midigta ah inuu u seexdo ayaa afdalu fadli badan wixii khayr iyo yacni barakaad iyo nafaxaad ah midigtaa la hormariya wixiiba khayra midigtaa iskale salaadii markuu tukanayo qofkii fadhiga awood u yeelan waayey dhinaca midigtaa fiican inuu isku dhigo dhinac dhinac dhinaca midigta ah ayuu isku dhigo waalaymanu dhinaca midigta ah ayaa afdalu fadli badan fain lam yaqdir hadduusan awood u lahayn cala alildijaac jiifkii naftiisii oo habkii lasoo sheego dhinac dhinaca ahaa dhinac dhinacii naftiisi uma seexan karo dhinac dhinacii naftiisii uma seexan karo dhinacii midigtana uma seexan karo dhinacii bidixda uma seexan karo habkee u tukan marka istalqaa wuu qoorqooraystaa calaa dahrihi dhabarkiisa dhabar dhabaruu isaga seexan dhabar dhabar dhinac midigtana uma tukan karo uma seexan karo waa xanuunka ayaa awgiisa dhinacii bidixdiina uma seexan karo xanuunka ayaa awgiisa qofku markaa muxuu samayn istalqaa waa qoorqooraysana markaas yacni dhabar dhabar u seexanaa loola jeedaa dhabar dhabar ayuu isaga seexan markaa istalqaa calaa dahrihi wa akhmusaahu lilqibla yacni labadiisa cagoodna waxaa la doonaya inuu qiblada u jeediyo labada cagood saasuu qiblada ugu jeediyo wejigiina saas markuu labada cagood qiblada u jeediyo wejigana waxaa la doonaya si nafsadiisa qiblada loogu jeediyo in barkin uu yidhaha halkan hala igu soo dhigo barkintaa weliba waa in xoogaa lasoo dheereeyo si wejigu qiblada ugu qaabiyo qibladii marka muxuu ku beegahaya labadiisa cagoodna qibladay u jeedaan wejiguna qibladay u jeedaan lama rabo inuu maaragtaa yani wejigii barkintii hadday gaaban tahay oo wejigii saa uu yidhaaho wejigii muxuu ku beegan yahay cirka lama rabo taas waxaa la doonaya inuu yidhaho barkinta ha la iisoo dheereeyo si markaa wejigii oo qiblada ugu beego marka labada cagood iyo wejigii labadaba qiblada usaan ugu beego istalqaa wuu qoorqooraystaa wayarfacu ra'sahu madaxiisana wuxuu soo kor yeelaa bishayin shay un ayaa la doonay inuu barkinta ha la iisoo dheeree ha yidhaa ama qof ha yidhaa ha ii celiso waa un madaxii waa in xoogaa qiblada qiblada waa inuu wejigii xoogaa lagu beego madaxii lasoo kor yeelo wayuumiu qofka sidaas marka yani dhabar dhabar u jiifa see yeeli rukuucii sujuudi rukuucii sujuudi see yeeli wayuumiu waa ishaaraa bira'sihi madaxiisii lirukuuci rukuucii ayuu madaxa ka ishaaraa wasujuudi sujuudiina madaxuu ka ishaaraa ilaa qofkii qof soo fadhiisan kara ma aha maadaama usan soo fadhiisan karin xaalatu rukuuci iyo xaalatu sujuud markii la gaaro madaxuu wax yar ishaare madaxa wax yar uu ka ishaaray walisujuudi akar wayajibu waxaa waajibaya an yakuuna iimaa'uhu ishaaradiisu inay ahaato lisujuudi sujuudda markuu ishaarayo akara ishaaradaasi waa inay badan tahay markuu sujuudda ishaarayo qadra imkaanihi shaksiga suurtagalkiisa qadarkiisa intii suurtagala markuu madaxa xoogaa saan usoo leexinayo soo leexinta xilliga sujuudda waa inuu xoogaa aada u badiyo ilaa qofki waa jiifaa saanu u jiifaa xilliga rukuuca saanu wax yar usoo ishaari xilliga sujuuddana ishaarada waa inuu soo badiyo saan xoogaa soo yihaaho waa isagoo jiifo dhabar dhabar u jiifo sujuudda waajib fain lam yaqdir hadduusan awoodin bimacnaa muxuusan awoodin cala aliimaan bira'sihi inuu madaxii ka ishaaro madaxii inuu ka ishaaro sujuuddii iyo rukuucii inuu madaxa ka ishaaro hadduusan awood u lahayn awmaa waa ishaara bidarfihi araggiisuu ishaara indhuhu ka ishaari rukuucay sujuudda rukuucay sujuudda indhihiiu ka ishaari bis indhihii ayuu ka ishaari fain lam yaqdir hadduusan awood u lahayn cala aliimaa'i bidarfihi inuu markaa yacni indhihiisii uu ka ishaaro waa awoodi waayo xataa indhihii xataa ma dhaqdhaqaajin karo ma ishaari karo indhihii hadduusan ka ishaari karin dhabar dhabarna uu isaga jiifo ajra alarkaana arkaanta dhan waa ka dureeriyaa calaa qalbi arkaantii dhan qalbigaas uun heeska niyeysto inuu sujuudayo heeska niyeysto inuu rukuucayo heeska niyeysto saas uu niyadaas niyadaasuu ka tukan sharciga marka sidaasuu u nidaamiyey oo ahmiyad uu u saaray salaadda salaadda saas ilaa xadkaasi mustawahaas ayuu sharcigu ahmiyad u saaray salaadda dadkiina waxaa weeye mushkilada jirta iyagoo awood leh oo xoog leh oo ordaya oo xamaalanaya oo danahoodii adduunyada iyo wasakhdii adduunyada u ordaya aysan salaaddiiba tukanayn qaarkood qaarkoodba salaaddii aysan tukanayn hadday tukadaana waxaa laga yaabaa salaaddiiba sii dhimanaysa oo waktigeediiba iska daciifay oo dhimanaysa inay maaragtahay tukadaan qaarkoodna waxay leeyihiin salaaddaan iska soo tuuri ama salaaddaan iska soo ridi erayo aan fiicnayn oo sharciyan aan fiicnayn war wax layska soo tuurayo ma ahane waa wax raaxada qalbigaaga la doonayo inaad ku raaxaysato wuxuu wax layska soo tuurayo ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu bilaal uu leeyahay aadaan nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu dhihi jiray arixnaa yaa bilaalo bilaalow noo raaxe xilligii salaadii xilligii salaadii noo raaxe saasuu nabigu dhihi jiray sala allahu calayh wasalam marka meeshii la dhihi lahaay war salaadan rabaa inaan kusoo qabowsado qalbiga ama salaadan dooni inaan kusoo raaxaysto sidii nabigeena uu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam dadki waxay leeyihiin faradkaa iska soo tuura faradkaa iska soo ridi faradkii juuni juuni waxaad moodaa raashinahoo dhabarka u saarano colays ku dilay ma juuni lasoo tuuraya oo laiska ridaya ya faradkaan iska soo ridi lahaa faradka waan iska soo ridi lahaa waan iska soo tuuri lahaa iyo cibaaraadkaas cibaaraad lamid ah ee dadka ku hadlaan waa la doonaya sidii nabigeena calayhi salaatu wasalaam u dhihi jiray arixnaa yaa bilaal bilaalow noo raaxee marka cibaarooyinkaas inuu qofku iska bedelo ila waxaan rabaa inaan soo qalbi qabowsado waxaan rabaa salaaddii inaan ku raaxaysto waxaan rabaa cibaadada ilaahay inaan kusoo macaansado erayada noocaas oo kale ah waa musalaxaadkii uu isticmaali jiray nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh bal waxaa la doonay raaxada iyo macaanta salaadda uu ka helayo in uusan dareeminba waxa yacni agagaarkiisa ka dhacayo oo ilaahay maxabadiisa iyo haybada ilaahay iyo cadamada ilaahay inuu qofku ku maqnaado uu maqan yahaba koonka dhan uu ka maqnaado ayaa la doonay sida afdalka ah sidaas waxaa jirtay culamaa usiyar wa tawaariikh waxay isku waafaqeen curwat saxaabigii la dhihi jiray curwat bnu zubayr waa saxaabi maahayn wuxuu ahaa taabici curwat bnu zubayr aabihiisaa saxaabi ahaa zubayr bn اlcawaam isagoo taabiciu ahaa marka curwat bnu zubayr shaamuu yimid dowladdii wuxuu u yimid shaam markaa xukumaysay waa alxukuuma alumawiya dowladdii umawiyiintii ayuu shaam ugu yimid marka curwat bnu zubayr shaam markuu safarka ku tegey waxaa yacni jilibka uga dhacay xanuunka kansarka ah ayaa ku dhacay markaase waxaa la yidhi daawo ma lahan kansarkan in lagaa jaro lugta mooye laakiin waxaan doonaynaa mukhadiraadaan ku siinaynaa marka lugta lagaa jarayo waxyaalo maankaaga dooriyo oo caqliga kaa baabi'iya si xanuunka aadan u dareenin ayaan ku siinaynaa lagu yidhi curwat bnu zubayr markaasu wuxuu yidhi weligeed yacni daqiiqadaha caqligu iga maqan yahay soo qalbigayga ilaahay kama maqno u yidhi intaas soo qalbigayga ilaahay kama maqno ma noqonayo kaafil can illaah qof ilaahay moog soo intaas noqon mayo mayu yidhi wax maandooriyaa iyo wax caqligayga bedela iyo midna laysiin maayo laakiin waxaa samaysaan uu yidhi waxa aan ugu jecelahay adduunyada waa salaada salaaddaas haddaan galo waxa hareerahayga ka dhacaya shanqar iyo jirkayga haddii wax walba lagu samaynayo ma ogiyo markaan salaada galo markaa lugtaha layga jaro curwat bnu zubayr salaadii uu galay markii ataxyaadkii uu u fariistay ayaa lugtii laga jaray ka assalaamu calaykum markuu yidhi markaasuu arkay lugtiisoo jaray ilaa xadkaasay ahaayeen yacni dadkii ahlullaahiga ahaa oo dhaxlay cilmigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam taabiciintii saasay ahaan jireen yacni sida ay ugu maman yihiin oo raaxo iyo dareenkooda dhan uu u tegayo markay ilaahay caabudayaan subxaanahu watacaala dareenkooda dhanba waa maqan yahay cibaadada ilaahay subxaanahu watacaala markay doonayaan cibaadada marka adduunyada markii tusaalooyinkeeda la arko tusaalooyinka adduunyada dadku way fahmi karaan yacni qofkii adduunye si ugu jiray oo adduunye ugu mamanaa waxaa laga yaabaa qofka adduunye si ugu maman yahay mararka qaar dhaawacyo soo gaara inuusan isoogeyn soo ma jirto mamanaashada si adduunye ugu maman yahay nabaraa soo gaalaya mana og ka waran ilaahay subxaanahu watacaala qofkii ku maman isagaa owle ah oo wax walba ku haboon waa tii haweenkii yani qisadii nabiy llaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam markii zulaykha lagu eedeeyey yani nabiy llaahi yuusuf jacaylka ay jeclaatay ayay haweenkii magaalada isugu yeertay markaasi waxay ku tidhi nabiy llaahi yuusuf aada u qurux badnaa hortooda mar haweenkan hortooda maray ku tiri hilibna waa u dhiibtay oo waxay tihi islaan walba midi iyo hilib intay isugu dhiibtay ay nabiy llaahi yuusuf waxay tihi horta marba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi waqaطacna aydiyahuna waqulna xaasha lilaahi maa hada bashara in hada ilaa malakun kariim ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala gacmahoodii jarjareen haweenkii nabiyllahi yuusuf ay ku maqan yihiin xiskoodii iyo dareenkoodii dhammaa waxay ku maqan yihiin quruxdii nabiy llaahi yuusuf markaasay gacmahoodii jarjareen adduunya sidaa loo yeelaya adduunya iyo jacayl la jeclaanayo yani qof quruxdiisii iyo jamaalkiisii ayaysan dareemin gacmaha ay jarjarayaan maxaad u malaynaya qof ilaahay hortiisa taagan oo cadamadii ilaahay iyo haybadii ilaahay qalbigiisa ay ka buuxsantay maxaad u malaynaya fain lam yaqdir hadduusan awood u lahayn ajra alarkaana arkaanta wuxuu ka dureeriyaa calaa qalbihi qalbigiisa ayuu ka dureerin arkaanta wayatanafalu lqaadiru qofkii awoodda lahaa waa sunno gudan karaa sunnada waa gudan karaa oo sunnada waa tukan karaa wayatanafalu waa sunnaysan karaa alqaadiru qofkii istaagga awood u lahaa waa sunnaysan karaa qaacidan xaaluya isagoo fadhiya qofkii isagoo istaagi kara sunnadii fadhi waa ku tukan karaa ayuu ula jeeda ijmaacan waa culimmado dhan masale ay isku waafaqeen waa ijmaacan wa mufdajican xaaluya isagoo jiifa oo dhinac dhinac u jiifana waa sunnaysan karaa qof dhinaca midigta ama dhinaca bidixda isagoo u jiifa waa sunnaysan karaa laa mustalqiyan xaal uu yahay maya isagoo qoorqooraystay oo dhabar dhabar u jiifa ma sunnaysan karo lama ogola taas taasi sharcigu waa diiday oo sunnadii qofku inuu ku tukado dhabar dhabar laakiin wixii dhabar dhabar ka soo haray sunnada qofku waa ku tukan karaa isagoo awood u leh inuu istaago dhinaca midigta dhinaca bidixda isagoo u jirta isagoo fadhi caadiya intaba waa ku tukan karaa wayaqcudu wuu fadhiistaa qofka sunnaysanaya markuu jiif sunnadii ku tukanayo waa soo fadhiistaa liلrukuuci liأjli rukuuci iyo wasujuudi liأjli sujuud iyo sujuudda darteed qofkii sharcigu u baneeyey inuu jiif uu sunnadii ku tukado xaalaة الrukuuc iyo xaalaة sujuud markii la gaaro waa inuu soo fadhiiso si caadiya u rukuuco si caadiya u sujuudo soo fadhi caadiya soo fadhiya soo fadhiya si caadiya inuu rukuuco oo si caadiya u sujuudo waajib walaa yuumiu bihima mana ishaari karo hadduu yidhaha jiifkaygan ka ishaari rukuuc iyo sujuud haddana waana qof awood leh oo sunnaysanaya qof awood leh ma banaano taas waa licadami wuruudi maxaa yeele ma soo aroorin axaadiista nabiga sala allahu alayh wasalam kuma soo aroorin in qof awood u leh yacni sunnadii uu rukuuci iyo sujuuddii uu jiifka ka ishaaro ma soo aroorin qofkan marka ajirkiisii ma nusqaami masaladaasuu rabaa sheekhu inuu ka hadlo qof awood u leh sunnadii istaag inuu ku tukado oo fadhi ku tukaday ama jiif ku tukaday ajirkiisii ma nusqaami wa ajru lqaacidi qofkii fadhiga ku tukanaya ajirkiisii qofkaasoo alqaadiri awoodda u lahaa inuu sunnadii istaag ku tukado nisfu ajri lqaa'imi qofkii sunnada istaag ku tukaday ajirkiisii niskiisu laba qof weeye qofna sunnadii istaaguu ku tukaday qofna isagoo awood u leh sunnadii inuu istaag ku tukado uu fadhi ku tukaday isku ajir ma aha ninkan istaagga ku tukanaya ajirkiisii niska niskiisoo kale ayuu kana heli fadhi ku tukanaya wاlmuldajici wa ajru اlmuldajici qofkii sunnada jiif ku tukanayana nisfu ajri اlqaaci qofkii sunnada fadhiga ku tukaday ajirkiisii ajirkaa niskiisu leey labadan qof qofna sunnadii wuxuu ku tukaday jiif qofna sunnadii wuxuu ku tukaday fadhi labadooduna waxay awood u leeyihiin inay istaag ku tukadaan yaa ajir badan waxaa ajir badan midka fadhiga ku tukada wuxuu ka roon yahay kan jiifka ku tukanaya sunnadii ayuu ka roon yahay leannu xadiiskii bukhaarigu wuxuu ahaa waman sallaa qaacidan falahu nisfu ajri lqaa'imi waman sallaa qaacidan nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii sunnadii fadhi ku tukaday falahu nisfu ajri lqaa'im qofkii istaagga ku tukaday ajirkiisa niskiis ayuu leeyahi yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam الرaaبع رuكنiga أفراad الفاaتiحaةu فاaتiحadii فاaتiحada أkrinteedu waa رuكنi min أركان الصلاة hadduu فاaتiحadii qofku uusan أkrin saلaadiisii oo dhan waxba kama jirto لأnنه xadيiثkii صaحيixa waxaa ku soo arooray نabiga slى الlaهu عaليه وaسلم inuu yihi لاa تuجزiء صaلاaة laa يuqرأ فيiha بفاaتiحaةi الكiتاab laa تuجزiء صaلاaة saلاad uma gudayso uma أنsixayso oo laa yuqra'u fiiha salaada aan lagu akrinayn bifaatixati اlkitaab salaad faatixat اlkitaab aan lagu akrinayn ma ansaxayso yihi nabigu salى اllahu alayh wasalam ilaa limacduurin qof macduura maahane lisabqin liajli sabqin hormarid laga soo hormaray darteedna macduur ku ah wa gayrihi gayri sabqi ama hormaridda gayrkeed macduur ku ah maahane oo qofkan macduurka maxaa loola jeedaa macduurka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni imaamkii maba ku soo gaarinba qadar faatixadii uu ku akriyo imaamkii wuxuu soo gaaray allahu akbar markuu dhahayaba imaamkiioo rukuuc ku jira uu soo gaaray imaamkiioo rukuuc ku jira ayuu soo gaaray hadda imaamkiioo rukuuc ku jira qofku hadduu soo gaaro allahu akbar uu leeyahay horuuna ka rukuucay wasaqadat alfaatixatu canhu faatixadiina waa ka dhacday wayataxamaluhaa alimaam imaamkaa ka xambaaray imaamkii ayaa faatixada ka xambaarayo faatixadii qofkaas way ka dhacday waa masalada sheekhu uu ku leeyahay ilaa limacduurin lisabqin liajli sabqin hormarid laga soo hormaray darteed qof macduura ah iyo wagayrihi wagayrihi gayri sabqi ama hormariddaas gayrkeed qof macduur u ah mahan oo hormaridda kayrkeed ulajeedada laga leeyahay maxay tahay ka zaxmatin ciriiri jira oo kale oo meeshii lagu tukanayay ayaa ciriiri oo jaanis wuxuu u heli waayey imaamku markuu istaagay oo faatixada uu akrinayay jaanis wuxuu u heli waayey inuu soo istaago wuxuu jaani saray oo ciriirigii uu ka fakaday imaamkii markuu rukuucay imaamkii markuu rukuucay uu jaanis wuxuu helay uu ku soo istaagay qofka noocaas oo kalea isagana yataxamaluha alimaamu can alfaatixa imaamkii ayaa faatixada ka xambaaraya aw nisyaanin ama halmaan oo kale oo qofkii uu halmaamay faatixadii ayuu halmaamay laakiin qofkan halmaamay markuu soo xasuusto waa waajibu faatixadii inuu aqriyo markuu soo xasuusto qofkan waa waajibu oo buday xarakatin ama dhaqdhaqaaqii daahidiisii oo kale oo qof dhaqdhaqaaqu uu ku culus yahay oo intuu soo socduu soo dhaqaaqayay ayaa imaamkii faatixadii dhammaystiray markaasuu hore ka rukuucay imaamkii bian lam yaqum min asujuudi qofkani sujuuddii maba ka soo istaaginba ilaa walimaamu raakic imaamkii rukuucsan oo sujuudda ka soo istaagay ow qariibun min arukuuc ama isagoo imaamkiiba u dhowba rukuuci uu markaa ka soo istaagay wakada waxaa la mid ah low intadara hadduu sugayey saktata alimaami imaamku xoogaa inuu aamuso ilaa markii walo daaliin la yidhaah xoogaa inuu sakto yar aamuso kabacdina uu rukuuco ayaa sunno ah fa rakaca imaamkii maba aamusinba horuu ka rukuucay horuu ka rukuucay isaga ow shaka ama wuxuu ku shakiyey hal qara'a alfaatixa faatixadii imaamku ma akhriyey mase fa innahu yatakhallafu liqiraa'atiha fiihima isagu ma'muumkii waa inuu u gadaal maro yacni qiradii inuu labada mas'alaba uu ku akriyo waa inuu akriyo hadduuba shakiyo oo is yihaaho imaamkii faatixadii ma akriyey mise ma uusan akriy alraabicu kan afaraad alfaatixatu faatixadii wey ilaa limacduurin qof loo cudur daaray maaha lisabqin liajli sabqin horumarid darteed loogu cudur daaray wagayrihi hayri sabqi ama horumaridda kayrkeed loogu cudur daaray walbasmalatu bisinkii iyo watashdiidaatu shiladyaalku minhaa min alfaatixati ka mid yihiin basmalada bismi illaahi raxmaan raxiim ayaa loola jeedaa bismi illaahi raxmaan raxiim waa aayatu min alfaatixa waa aayad faatixada ka mida oo qofkii hadduu bismi illaahi raxmaan raxiim uu ka tago oo uu ka bilaabo alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin hadduu ka bilaabo salaaddiisi ma ansaxayso salaaddiisii ma ansaxayso leanna waxaa weye aayad dhan uu ka tegey oo aayadihii faatixada ka mida waxaa la mid uu sheekhu ku yidhi shidkuna waa la mid haddii shidkii faatixadii yacni shid ka mida uu ka tago isagana faatixadiisii ma ansaxayso walaa yasixu ma ansaxayo ibdaalu daa'i da'dii beddelkeedii ma ansaxayo canidaadi daadkii in da' loo bedelo ma ansaxayo hadduu qofku sidaa ugu bedelana haddee faatixadiisii ma ansaxayso yacni da'dii daad loo bedelo ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofkii markuu akrinayay waladaalliin markuu akrinayay meeshii daadkii ayuu wuxuu ugu dhawaaqay da da markaasu muxuu yidhi walada waladaalliin addaalliin iyo addaalliin waa farqiga udhexeeya xagga yacni luqada carabiga iyo macno ahaan intaba ilaa qofka markuu yidhaaho dalla haddii da la akriyo yacni wuxuu ka yimid dalla fulaanu hebel wuxuu ahaaday yafcalu kada waxaa inuu sameynaa dalla waa min akhawaati kaanaw akhawaati kaanay ka midta asbaxa iyo dalla akhawaati kaanaw marka dalla maxay noqoneen hebel waxaasuu ahaaday waladaalliina kuwii ahaaday oo maxay ahaaday wax macnole ma ah waladaalliin kuwii ahaaday ama markii daad la akriyo oo la yidhaha waladaalliin ilaahu kuwii lumay oo baadiyoobay hanugu darin wey hanugu darin wey kuwii baadiyoobay marka daa hadduu akriyo ma ansaxayso walaa yasixu ma ansaxayo ibdaalu daai da'dii in la bedelo cani daadi daadkii xaggiisii in da laga soo bedel qaato ma ansaxayso xuruufta kalena waa la mid tusaaluu sheekhu usoo qaatay masaladan tusaale usoo qaatay mooye walaa xarfan minhaa biaakhar xaraf faatixadii ka mida xaraf kale laguma bedeli karo wayushtarad waxaa la shardiyaa cadamu laxni laxni weyntiis ayaa la shardiyaa laxnigaasoo almukhili nusqaaminay bilmacnaa macnihii nusqaaminay laxni macnihii nusqaaminay hadduu qofku uu sameeyo salaaddiisii ma ansaxayso laxniga laba qaybood laxniga laba qaybood laxni almukhili bilmacnaa iyo laxnin laa yukhilu bilmacnaa laxni macnihii bedelay iyo laxni macnihii aan bedelay labadaas uu qaybsana haddii marka qofkii faatixadii uu ku akriyo laxni macnihii bedelay salaaddiisii ma ansaxayso tusaale ahaan maxaa ka mida inuu yidhaaho ancamtu calayhim fadii yukri waa laxni macnihii bedelay oo macnuhu muxuu noqon haddii ta'da la gudo ancamtu calayhim dadka anaa u nicmeeyey waa khalad weyn wey ancamtu calayhim hadduu yidhaaho ma ansaxayo salaada laxniga labaad waa laxni aan macnihii aan bedelayn kaasi salaadda ku buri mayso salaaddii ku buri mayso oo tusaale ahaan waxaa ka mid a inuu yidhaaho alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin meeshii laga rabay ama iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu meeshii laga doonayo inuu nuunka godo ayuu wuxuu yidhi nastaciina nuunkii kordhay waa laxni laakiin laxnigaasi salaaddii ma burinayo leannahu ficilkan mudaarica ah ee nastaciinu haddii nuunka la godo sida saxda ah iyo haddii nuunka la kordhigoo la yidhaaho nastaciina bimacna waaxid waa isku macnow macnihii waxba isbedela kuma imanayo wayushtaradu waxaa la shardiyaa cadamu laxni laxni weyntiis ayaa la shardiyaa laxnigaasoo almufili bilmacnaa ee macnaha nusqaaminaya macnihii nusqaaminaya ka dami taai ancamta ancamta calayhim ta'deedii aw kasrihaa ama ta'diiyuu hoos dhigay minman yumkinuhu atacalumu waana qof ay suurtagal u tahay inuu wax barto faatixadii inuu si saxa u barto awood u leeyahy markaasuu ta'dii hoos dhigay ama ta'dii ayuu goday eberway salaadii waa saxaysa wa ka qiraa'atin shaadatin ama wuxuu ku akhriyey qiro shaada ah wa hiya qirada shaadada maa waraa'a asabcati waa toddobada qiro wixii ka baxsan wey khilaafaa ku jira laakiin sida jumhuurtu ay rajaxeen qirada shaadada waxaa la yidhaha maa waraa'a alcashara sida jumhuur ulculamaa ay rajaxeen qirada shaadada maxaa la yidhaha maa waraa'a alcashara waa tobanka qiro oo leanna waxaa weye saddexda kale toddobada qiro mooyo saddexda kale oo ka soo hartay qira'at abi jacfar iyo labada kale iyo kulli waxaa weeye iyaguna waa mutawaatir sida raajixa saddexda soo hartay qiradoodu waa mutawaatir marka shaadka jumhuur ulculamaa waxay leeyihiin waa maa waraa'a alcashara tobanka qiro wixii ka soo haray ayaa shaad hadduu marka qiro shaadaa ku akriyo salaaddiisi maxay noqoneen baatil eberwe salaaddiisi wa hiya maa waraa'a sabca in gayarat ilmacna hadday macnihii beddesho ka qiraa'ati inamaa yaksha allaahu saas u akriyo waa qiro shaada wey qiradaas waxaa weye qiro shaada inamaa yaksha allaahu min cibaadihi alculamaa'a saas u akriyo waa qiro shaada wey waa laxni qira shaada qiradaa shaadada hadduu akriyo salaadiisii ma ansaxayso salaadiisii ma ansaxayso ilaa qirada mutawaatirka waxay ku timid inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaau saas wey qirada mutawaatirka isaguna muxuu sameeyey inamaa yaksha allaahu min cibaadihi alculamaa salaadii eber wey marka baatil noqon salaadii waa kale ويشترط waxaa la shardiyaa cadam laxni almukhili biاlmacna wاlmuwaalaatu xirxiriirinna waa la shardiyaa faatixada in la xirxiriiriyo shardi wاlmuwaalaatu xirxiriirin ayaa la shardiyaa fatanqadicu اlfaatixatu faatixadu waxay ku kala go'i bisukuuti aamus aamuskaasoo adawiili dheer in tacamadahu aamuskaas hadduu u kaso oo kas uu aamuso aamus dheer oo tusaalahaan markuu yidhi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin markuu yidhi iska aamus aamus dheer uu iska aamusta markaasuu yidhi alraxmaan اraxiim eberwe faatixadii ma ansaxayso inuu xiriiriyo yacni waxaa loo ogol yahay biqadri tanafus bis hadduu xoogaa meesha yani ku daalo inuu ku neefsado bis qadru tanafus waa la ogol yahay amaa ziyaada qadrigii qadarkii uu ku neefsan lahaa wax ka badan hadduu iska aamusnaado ma ansaxayso faatixadii ow amase kaana wuxuu ahaaday sukuudku aamusku yasiira ama aamus yar uu noqday laakiin waqasada bihi biاlyasiir aamuska yar wuxuu ula qastay qadca alqiraa'ati qirada goynteedu ula qastay ama wax yar uu aamusay faatixadii markuu akrinayay dhexdeedii aayadihii faatixada qayb ka miduu wax yar ku dhex aamusay laakiin waxa yaruu ku aamusay wuxuu ula jeedaa inuu faatixadii ku kala jaro iyaduna salaadii baatilay noqon wey faatixadii ma ansaxayso wa bidikri dikrigiina faatixadu way ku kala go'daa fatanqadicu alfaatixatu bisukuut halkaasaan ku cadfayna faatixadu waxay ku kala go'daa bisukuuti aamus iyo wa bidikri faatixadu waxay kale ku kala go'daa dikri hadduu aayadihii faatixadii dikri uu soo kala dhex geliyo ilaa idaa kaana inuu shaksigu yahay maahane naasiyan qof ishalmaamo oo dikriga kala goynaya tusaaleahaan waxaa ka mid a alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin markuu yidhi wuxuu iska yidhi subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila biاllahi alcaliyi alcadiim alraxmaani الraxiimi maaliki yowmi saas usii wata ma ansaxayso taas haduuba dikri soo kala dhex geliyey faatixadaasi ma ansaxayso ilaa idaa kaana qofku hadduu yahay maahane naasiyan qof ishalmaamay ama qofku hadduu isiloobay qof adkaar badan oo werdi badan u ahaa markaasuu wuxuu ishalmaamay inuu salaad ku jiro alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin markuu yidhi subxaana allahi alxamdu lilah laa ilaha illa lah allahu akbar wala xawla walaa quwata illa kabacdi isxasuusta war ila salaadaad ku jirto taasu dhib ma laha dhib ma laha qofku hadduu ishalmaamay wa ilaa idaa sunna dikriga in la sunneeyo maahane fi salaati salaada dhexdeedii in dikriga lagu sunneeyo maahane oo maxaa ka mid ah dikriga salaada lagu sunneynayo wadaalika ka ta'miini aamiinsigii oo kale isagoo maraya alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin isagoo maraya imaamkiiyaa wuxuu yidhi waladaliin aamin uu soo kala dhex geliyey faatixadii faatixadii wuxuu soo kala dhex geliyey aamin dhib ma laha leanna waxa weye aamintu waa sunno aaminta sunno wey salaada dhexdeeda ayaa lagu sunneeyay wa tacawudi magangelkii oo kale min alcadaab cadaabuu ilaahay ka magan galay isagoo salaaddii ku dhex jira yacni imaamkii imaamkiiya wuxuu aqriyey aayado ka sheekeynaya cadaabka ahlu naar ahlu naarka sida loo ciqaabayo aayado ka sheekeynaya imaamkii akhriyey markaasuu wuxuu yidhi acuudu billaahi min annaar isagoo faatixadii dhex maray acuudu billaahi min annaar dhib ma laha waa sunno wey aayadaha cadaabka qofku markuu maqlo inuu yidhaaho acuudu billaahi min annaar wa su-aali raxmati naxariista su-aasheedii oo kale aayado ka sheekeynaya jannada iyo naxariista ka sheekeynaya imaamkii akhriyey markaasuu faatixadii isagoo yacni dhex marayo wuxuu yidhi ma'muumkii allaahuma innii as'aluka min raxmatik ilaahu naxariistaadaan ku weydiistaa aayadihii naxariistuu akhriyey imaamkii iyaduna dhib ma laha wa sujuudi tilaawati sujuuddii qur-aan akhrintii oo kale liqiraa'ati imaamihi liajli qiraa'ati imaamihi imaamkiisa akhrintiisa darteedna uu u sujuuday wuxuu sameeyey faatixadii isagoo dhex maraya ayaa imaamkii wuxuu akhriyey aayadaha lagu sujuuday aayad ka mida aayadaha lagu sujuudayo aayad ka mida ayuu imaamkii akhriyey waa sujuuday ma'muumkii sujuudu tilaawo ayuu u dhacay meeshiisii waa kasii wadan karaa faatixadii halkii ay u joogtay waa ka wadan karaa waraddi wa ka raddi raddin oo kale calayhi cala alimaami imaamkiiu aayaddii uu dib ugu celiyey ku radiyey aayaddii uu dib ugu celiyey oo raddiga maxaa loola jeedaa bimacnaa alfatxi ayaa loola jeedaa imaamkii u furay imaamkiiyaa aayaddii ka istaagtay aayaddii uu qoon waayey aayaddii asagoo akrinaya imaamkii waa ka istaagay aayaddii u furay aayaddii ayuu u furay aayaddii markuu u furay faatixada meeshii ay u joogtay waa kasii wadan karaa leanna arrimahaas oo dhan waa arrimo sunno ah arrimahaas uu sameeyo o dhan arrimo sunno ah alkhaamisu rugniga shanaad rugniga shanaad alrukuucu rukuucigu wa aqaluhu aqalu rukuuc rukuuca kan ugu yaraanta badan an yanxaniya qofku waa inuu foorarsado xataa tanaala raaxataahu ilaa labadiisa calacalood ay ka gaarayaan rugbatayhi labadiisa jilib ay ka gaarayaan ugu yaraan ugu yaraan foorarkaagu waa inuu gaaro heer haddii calacalahaas la saari lahaa labada jilbood ay saarmi lahaayeen heerkaas inuu gaaro shardiga laakiin hadduusan heerkaa gaarin oo maalan wax yar uu foorarsaday ilaa calacalihii aysan gaari karinba jilibkiisa aysan gaari karin ma ansaxayo rukuucna ma noqonayo wa yushtaradu waxaa la shardiyaa an yadma'ina inuu rukuuca ku xasilo watii hore aan usoo qaadanay sheekha arkaantii wuxuu ka dhigay saddex iyo toban duma'niinadii marka meelihii lagu xasili jiray wuxuu ka dhigay bimacnaa hay-atan taabica ama shardan taabican lirugni shardi rugniga iska raacsan uu ka dhigay meesha kutubta kale duma'niinada ay ka xisaabi jireen rugni madax bannaan wayushtarad waxaa la shardiyaa an yadma'ina inuu rukuuca ku xasilo bixaydu meel tastaqiru acdaa'uhu shaksiga xibnihiisii ay sugnaanayaan xibnihiisii ay sugnaanayaan ay xasilayaan wa anlaa yaqsida waa inuusan ula qasdin bihi birukuuci rukuuca hayrahu hayra rukuuci rukuuca hayrkiis waa inuusan ula qastin rukuuca bis hoobashada markuu rukuuca sii hoobanayo waa inuu sababta uu u hoobtay ulajeedadiisu ay tahay rukuuc bis sababta uu u hoobtay rukuuc bis waa inay tahay falow hawaa hadduu hoobto litilaawatin liajli tilaawa sujuudu tilaawadii inuu sujuudo sujuudda yacni aayad lagu sujuudayu akhriyey markaasu wuxuu u hoobtay inuu sujuudo u hoobtay fa jacalahu markaasuu sujuudkii wuxuu ka yeelay fa jacalahu ayilhawiy hoobashada damiirka u celi fa jacalahu ayilhawiy hoobashadii wuxuu ka dhigay rukuucan rukuuc isaga bedeli u siri lam yakfi rukuucaasihi shaksigii kuma filla oo ma kaa filay maxaa loola jeedaa ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye qofkii maalan wuxuu akhriyey aayad in lagu sujuudo ay sunnata markaasuu aayaddii sujuuddeediiyuu aaday aayaddii sujuudu tilaawihii ayuu aaday markuu rukuucii sii maray wuxuu yidhi sujuudu tilaawi olba sunnu ahaaye iska dhaafi rukuuc isaga bedel haddii sujuudu tilaawi intuusan gaarin wa oo uu sii hoobanayo fikrad waxaa ku soo dhacday inuu sujuudu tilaawihii iska dhaafo oo uu u beddesho rukuuc uu u beddesho saasuu marka rukuucii ugu beddeshay ma ansaxayo rukuucaas sababtu maxay tahy sababta rukuucan ugu ansaxayna waxaa weeye horta qasadka aada u hoobatay maxay tahy qasadka u hootay qasad sujuudu ah maxaa shardiga marka wa an laa yaqsida bihi hayrahu hayra rukuuc waxaan rukuuca ahayn waa inaadan ula qasdin haddii ulajeedo kale aada u hoobatay ma ansaxayso wallah subxaana wa tacaala